runtii waxaan salaamayaa walaal adiga iyo baaba v o a oo dhan taa kadib runtii saa la socotaba intii aan galaawa jirada dhisnay dowlad goboleeda galmudug waxaa jirtay istraatiijiya boolicy aan u sameynay dowladda oo lix jir ka koobnaa kuwaas ugu horeysay ridinta maamulada degmooyinka iyo gobolada deegaanada galmudug marka wafta hogaaminayna waxweynaha waxay aadeen dhinaca iyo gaalkacyo ayagoo sii gaari doona hobyo iyo halkaas iyo dhinacaas anigana maaragtay waxaan soo aaday dhinaca degmooyinka garamballe iyo caabud waaq waxaan soo joognay muddo lix maalmood oo degmada caabud waaq taas waan ku dhisnay marat maamulka malgaar oo muddo sagaashan casho ah jiraya haddii ilaaha yiraahdo haddana waxaan nihi galamballe halkaasoo maanta aan ku dhisnay maamul isagana jiraya muddo sagaashan casho oo ku malgaara mid walbana uu ka koobno ilaa iyo shan iyo toban xubnood waa gartay marka maxmed maxaad kusoo xulateen dadka maamuladan aad u dhiibteen runtii waxaan rabnaa sagaashan casho ka bacdi dadka inay consul soo doortaan laakiin hadda maadaama ay iska jireen caqabado arrimahaasna suuragal ahayn waxaa jira nidaamyo beelaha deegaanadu ay wax ku qayfadaan dadka waxaan ku beydinaynay nidaamadaas kadibna maaragtay tiradaas shan iyo tobanka xunood ka kooban ayaa u xuleynay halkaasna qofka guddoomiyaha noqonaya annaga ayaa maaragtay u magacaabeyna iskumeel gaara sidoo kale gaalkacadaan arrintaas wa waa gartay waxaad ku sheegteen maamuladan kuwa ku meel gaara oo saddex bilood shaqaynaya muddo sagaashan cisho ah maxay qabanayaan markaa saddexdaa bilood saddexdaa casho shaqadooda ugu horeysa waxay noqonaysaa maaragtay xoojinta nidaam amniga deegaanada iyo soo diyaarinta maaragtay sidii deegaanada looga heli lahaa consol ay dadka iska soo doortaan oo si xora maaragtay guddoomiyaheeda guddoomiye ku-xigeenkooda ay usoo doortaan si hadhow barnaamijyada maaragtay heedaha caalamiga ay fulinayaan g v l g iyo waxa lamidkaa ay uga hirgalaan deegaanada galmudug oo dhan wa waa gartay haddaan su-aal kale ku weydiiyo maamul iyo nidaam waxa uu hormaraa amni marka uu meesha ka jiro gobolka waxaa ka jira dagaal beeleedyo iyo mid siyaasadeed oo ururka ahlu sunna ay idinkaga soo horjeedeen dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta sooma habooneyn in marka hore aad tallaabooyin xoogan u qaadaan runtii sidaa la socotaba deegaanada hadda aan ka hadleen oo dhan adaaa dadka jiro waa yaryihiin dibheshiinta waa ku dhex wadnaa hadda magaalada cabdiwaaq ayaan wax ka dhaceen dibheshiin fiicanan ka dhex wadnaa ama laakiin siyaasadda laga soo horjeedo oo sida hadda sun oo kale waxaa noo socday waxdaba kale oo ka duwan kuwa gudaha oo ka socda dibadaha iyo maaragtay caasimadaba kuwaasoo rajeynayna inay maaragtay marka soo gabagoobi doonaan bishaan dhexdeeda guulo fiicanna laga gaari doono diyaara waa gartay waxaa kaloo jira deegaano weli galmudug hoos yimaado oo al-shabaab ay meelaha qaar ku sugan yihiin sida xaradheere oo kale iyo ceeldheer iyagu maxaa idinkaga qorshaysan deegaanada runtii deegaanada waxaa nooga qorshaysan ugu banaan saddex bilood soo socota inay ku xiroori doonaan hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo maaragtay isgarabsanaya iyo kuwa galmudug ayaa ka dhaqaaqeeyaan dhawey dhanka beledweyne waxaana gaareen albuur oo hadda kuqayihiin waxaana rajeynaynaa inay mar dhow deegaanadaas ka dhaqaaqaan oo maaragtay ilaa galhareeda iyo xardheere iyo ceeldheer ay halkaas kasoo geli doonaan dhanka kalena ciidamadeena waxay joogaan saa la socota camaaro iyo halkaas ayagoo dhankaa kasoo kaxoysani doona soona aadi doonaan hadii ilaah yihahdo deegaanadaas xardheere iyo marka waxaan rajeynaynaa saddex bilood soo socota deegaanadaas inay xoroobi doonaan ayaga runtii waxaan usheegi lahaa dadka soomaaliya dhamaantood meelay joogaanba inay nagu taageeraan nidaamkan aan wadno haddaan nahay madaxa galmudug iyo dowlad gobolada galmudug kaas oo ah ujeedadeena hadafkeena sidii deegaanadan uga dhaclahay naqad iyo barwaaqo dhammaan dadkii fikrad kale oo fikrada kaladu galmudug ka duwan qabana waxaa ugu baaqaynaa nabada inay ka qayb qaataan dhisida maamulada socda ee ka socda galmudug iyo horumarka la gaaray